hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta shixnado gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka iyo deeq daaba ah waxa ay ku wareejisay agaasimaha isbitaalka magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle deeqdan daabada ah ee loosoo diray isbitaal goboleedka jowhar ayaa loogu talagalay dadka bukaanada ah ee usoo dabiib doonta isbitaalka agaasimayaasha waaxda gargaarka caafimaadka ee sodma ayaa ka warbixiyey gargaarkan waxaa halkan gaashada sidaa u jeedaan taagan gaari raashinah oo sida raashin iyo daawo iskugu jira toddoba boqol oo kartoon iyo lix iyo toban kartoon oo daawo ah oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay maanta ku wareejinayso agaasimaha guud ee isbitaalka degmada jowahar dotoresa ramla ay ugu tala gashay bukaanka isbitaalka ku jira in lagu dabiibo oo la gaarsiiyo mar kasta hay-adda maaraynta masiibooyinku agaasime waxay diyaar ula tahay isbitaalka jowhar oo ay ognahay xogtiisa iyo xaaladiisa aan ka warhayno in wixii karaankeena ah oo agab ah oo aan gaarsiin karno haddii alla idmo inaan gaarsiinayno maantana kow nooma ah waxaan degmada jowhar aan wax u dirayno waxaa barnaamijka daawadana soo gaarsiiyay hay-adda u keenay agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waxaan dareemayaa daawadaas uu noo keenay doctor fanax in ay ka qayb noqon doonto baahiyaha isbitaalka ka jira waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda daawo intaan ka tiro badan inaan isbitaalka soo gaarsiiyo runtii halkan waxaan ka diraynaa shixnado maxaa la yidhaahdaa daawooyin iyo maxaa la yidhahdaa raashin oo runtii maxaa la yidhahdaa lagu caawin doono shaqaalaha iyo maxaa la yidhaahdaa iyo bukaanada usoo shaqo doonta ama usoo adeeg doonta isbitaalka jowhar oo runtii ah isbitaal referal ah oo dhammaan deegaanada gobolka shabeellada dhexe dadkiisu ay maaragtay ay u imaanayaan runtii arrintaas ayaa maaragtay hoggaanka sare hay-adda uu ugu horreeya gudoomiye maxamuud macalin cabdulle aad iyo aad u taabatay in isbitaalkii maaragtay daawadiisii ay gabaabsi noqotay taa ayuu maaragtay guddoomiyaha amar nagu siiyey inaan maxaa la yidhahdaa isbitaalkaas aan u helno maxaa la yidhahdaa daawo runtii waxaan halkan ku faraxsannahay in daawada isbitaalka aan aan maaragtay ku wareejinay ay ay maaragtay kofargarayn karto ilaa muddo laba bilood ugu yaraan dhanka kale agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada jowhar ayaa u mahad celisay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma waxaan u mahad celinayaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo gargaarka degdega ah gudoomiyaha gudoomiyaha hay-adda agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waa u mahad celinayaa gargaarka ay ka geysteen ama ay gaarsiiyeen isbitaalka gobolka ee jowhar anigoo ah agaasimaha guud ee isbitaalka waxaan mahad celin ballaaran u gudbinayaa dhammaan maamulka iyo howlwadeennada hay-adda uu ugu horeeyo guddoomiyaha iyo agaasimayaashiisa waxaa hadda iila taagan agaasime sahra oo run ahaantii si aada ugu damqatay baahida ka jirta isbitaalka iskuna dayday inay nagala shaqayso sidoo kale doctor fanax oo asagana gacan ka geystay sidii daawo lagu keeni lahaa isbitaalka maadaama daawola-aan ay ka jirto xaalad adag oo gaaban oo ku jiro run ahaantii agasim waa idinkaga mahad celinayaa sidoo kale waxaan xoog ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaayo magaca shaqaalaha isbitaalka guud ee jowhar gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ma ahan markii ugu horeysay oo deeq gargaar ah hay-adda sodma usoo dirto magaalada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle